washington dhegeystayaal haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington saare ciila nuur ayaa inoo haysa
wacanoo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka caweyska washington oo sabti kasta hadahan oo kale aad ka dhagaysataan laanta af soomaaliga ee v o a barnaamijka caawaya caweyska waxaan idinku hayaa qodobo aad u xiiso badan oo ay ka mid tahay dhakhtar daawo u qoray qof bukaan ah oo qaba cudurka dhiikarka kadibna farmasiigii dawada laga soo iibsanayay uu u sheegay in kiniinkan loo qoray loo isticmaalo arrimo kale oo aan ahayn xanuunkii dawada loogu soo qoray bukaanka kadibna xaalku gaadhay in kalkaaliyihii caafimaadka ee dawada soo qoray iyo eheladii bukaanka dagaal gacanka hadal gaadhay dhex maray sidaynu ka war hayno dawooyin badan ayaa loo isticmaalaa siyaabo kale oo aan ahayn sida markii hore dhakhaatiirtu ugu qoreen bukaanka waxaa jira dawooyin loogu talagalay in bukaanka la doonayo inuu nasto lagu seexiyo oo haddana dad kale u adeegsadaan qaab maandooriye ah balse sheekadan aan idiin soo wado intaaba way ka daran tahay waanay ka duwan tahay balan soo dhoweeyo jimcaale cali xamari oo ah kalkaaliyo caafimaad oo ay isaga laftiisa qisadani ku dhacday waan ku dhaahay walaal sehra aad baad umahadsan tahay annaguna waan kuu mahad celinaynaa jimcaalow barnaamijka inaad nagala soo qayb gashay bal sheekada aad jeclaan lahayd barnaamijka cawiiska washington oad la wadaagto waxaan kuleeyahay kusoo dhowow waxaan ahay shaqaale caafimaad oo ka howlgala mid kamid a isbitaalada magaalada hargeysa waxaan ahay kalkaaliya caafimaad waan gartay kuliyadda caafimaadka ee muslimkana waxaan ka bartaa jaamacadda ibni aadan university ee magaalada hargeysa haye maalin maalmaha kamid ah ayaa aniga oo shaqeynaya uu mid kamid a dhakhaatiirta isbitaalka igala howlgalaa ayaa i yimid waxaan ii sheegay inaan buke aanu isla garanayni oo uu qolka uu yaallay iyo sarirtu ka yaalla uu ii sheegay hahe aanu qoro dawo uu markaa magaceeda ii sheegay waan gartay marka dhakhtarku waxa uu sideedaba ku qoraa faylka uu bukuhu leeyahay ee u furan ee sarirtiisa iyo maqsinkiisa ugu qoran yihiin ayuu ku qoraa dawada isagu waan gartaa annaguna ka kalkaaliyaal ahaan waxay hawsheedu tahay inaanu prescriptionka ama warqadan uu farmasiga isaga soo iibsanaya aanu anagu ku wareejino dawadii uu dhakhtarku qofku- waan gartay jimcaalow dawadii dhakhtarku uu Ah.
faylkii bukaanka ugu qoray dawada magaceeda ayaa kalkaaliyayaashuna way ka qoraan deetana isla dawadiiba waxay ugu wareejiyaan warqad si bukaanku markaa dawadii loogu soo iibiyo yes waa nooca weeyaan nooca ay u shaqeeyaan isbitaaladu inta badan waxay markaa qoraa dhakhtarkii markuu faylka ku qoro nersinka ama kalkaaliyayaasha ayaa ka wareejiya oo ugu qora warqadan uu kaga soo iibsanayay farmasiga marka inta badan warqada faylka eh, dhakhtarku inta badan ma qoro maxaa hele warqada uu ku kusoo iibsanaya dawada waan gartay marka qaabkaan u shaqeynaa qaabkaa maadaama uu yahay dhakhtarkii isagu faylkii oon anigu hayay unba ku qoray waxaan ii sheegay inaan dawada u qoro deetana siiyo bukaha aan isla garanay hebeli halkaa yaalla waan gartay gabadh ay ahayd warqadii baan ugu wareejiyey kiniin buu ahaa kiniinkii baan ugu wareejiyey kiniinka markaa waxaa lagula tacaalaa nooc ka mid ah dhiikarka oo la waxaana la yidhahdaa pulmonary hypertension waana mid ku dhaca xidhiirkan ka dhexeeya wadnaha iyo sandabada intaa ku kooban oon jidhka inta kale gaadhin waan gartaa oo inta badanna khatar badan leh ayaa lagula tacaalaa warqadii baad u gabadh dhiibtay marka weyn- ha marka eh, qofkii xanuunsanayey gabadh weyn ayay ahayd oo haweeney dhakhtarkii dawada u qoray Mhm.
ha haweeney waxaana warqadii u dhiibay wiilkeeda si uu dawada ugu soo iibiyo waan gartay waxa markaa dawadii uu ka waayay farmasigii cisbitaalka aan joogay markaa kadibna waxa uu ka doonay suuqa waan gartaa horta siday u badan tahayna farmasiyada kuwan weliba soo dejiyey iyo waxyaabaha intooda badan waxaa ka shaqeeya dadaan cilmiga lahayn laakiin dawooyinka iyo waxaa qaybay dawada iyo magaceeda iyo waxaa la iyo prescriptionka sida loo akriyo warqada iyo marka een, farmasiga uu u tegay ninkii haystay wuxuu hahe keliya kiniinkan waxa keliya u yaqaanaa waxaa la yidhahdaa sildenafil waxaana loogu yaqaanaa fiagra Een, marka inta badan shaqadan aan anigu u qoraynaa ee uu dhakhtarku ugu qoray waa shaqada caadiga ee loo soo saaray kiniinkan ha waxaa laga yaabaa dawo aad si uun u taqaanin sabab kale lagu siinayo marka kiniinkan waxa keliya u yaqaanaa in loo qaado inay kor u qaado awoodda jinsiga ee ragga oo odayaasha iyo markay tabar gabaan baa la siiyaayo fiagra la idhahdo inta dadka badankooda way yaqaanaan waan garta
deetana ninkii markuu kiniinkan prescriptionka isbitaalka caankii ka muuqda arkay ee uu la tegey ee saa u eegay wuxuu yihi yaa cunaya ayuu weydiiyey haye wiilkiina dee isagu dawada ma garanaye wuxuu ugu jawaabuun hooyadii haye haddaba warboolka dambeeye ninkii farmajiga haystay hahee ayaa wiilkii wuxuu ku yidhi Mhm.
warmalaa waad khalkhalsantee Ahe.
aaba ayaa leh malaha baha baa loo soo diray deetana buuri eh, ha malaa aabaa le buu yidhi dee ilan isagu dumar baa cuna muu maqale waan gartay markii ay sheekadaasi dhex martay ee uu- ayuu wiilkii kusoo noqday isagoo yaaban oo leh war waa xe dawadan aad noo qortay ma dawadii caynka ahayd sababta wuu usoo sharaxay ninkiina odayaasha isku xoojiyey waxay islaantan aad ka sheekeynayso dee maxa ya haye deetana maxaad wuxuu wiilkii leeyahy marka maxaad hooyadii ugu qortay kiniinka sidaasa haye
oo wuxuu la yaaban yahay dee isaga laftiisa wuxuu aaminsan yahay malaa dumarkana sababtana loogu qoraaba waan gartay dee horta lama yaabin oo waxaan ii sheegay oo wax jira kiniinkana aniguba habkan kale ee loo isticmaalo waan aqaanaayo waa waan u garanayaa wuu dagaalsan yahayba oo wuxuu leeyahay maxaa kiniinka sidaasa aad hooyadii ugu qortay maxaa eh, hooyadii xanuun baa haya caynkana ma- dawadani u baahan tahay ilaa maantaan dedeeynay meeshaasoo dhan baan uga dhacnay dawaha hagsan baan moodeynay haye oo nin farmasi haysta ayaa soo buufiyey bil adiguba qanci haddaba waan wuu gartay dagaalsan yahay wuu cadhaysan yahay wuxuu leey wa wuu aaminiba laayahayba haye shaqaalihii kalaa iskuukaya yimid waar maxaa dhacay waa u dagaalsan yaho garba ma qaadanayada haye ee ilaa dhakhtarkii hooyadii gacanta ku hayay ugu kal- ugu kalsoonida badnaa uu u yimid ee uu yihi waar dawadan anaa qoray dee hahee sidaasaana loogu talagalay ta- arrinkan kaleed sheegaysana Sidaasaana loogu dadka qaar baa talagalay.
u isticmaalaa ha waa faa'iido kale oo ay leedahay oo odayaasha iyo dadka tabargabay ay u leedahay weeyaan bu kuuri dee dirqaabad ku sigatayba allah haddee aan layga soo gaadhin malaa maalintaa ya waayo jimcale aad iyo aad baad u mahadsan tahay aad iyo aad baad umahadsan tahay sixre ciidlan nuur iyo dhammaan shaqaalaha v o a iyo barnaamijka caweyskaba aad baad u salaamaysiin walaala
weli waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska washington haatanna waa dhinacii suugaanta iyo waraysi aan la yeeshay abwaan hurfe cali qaylo oo heeso badan oo uu tiriyey aad loo xiiseeyo abwaan hurfe kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington waa mahadsantihiin marka hore waa dhowahay abwaan hurfe ee dadka waxay isweydiinayaan magaca hurfe ma magaciisii dhabta ahay markuu dhashay loo bixiyeyba mise waa magac naanayso oo deetna u hirgalay haa walaale magacaani waxa weeye horta macnihiisu waa madoobe waa hure huruuse ee magacyada noocaasi waa isku mid madowga ayaa la kala saaraa marka hurfe waa huruuse oo kale waa naynaas xoog ii qabsatay oo laygu bartay magacayga caadiga ahna dad yar baa ii yaqaana maxamuud cali xuseen baana la ii yidhaahdaa maxamuud cali xuseen haatan waxaad noqotay hurfe cali qaylo oo aad caan ku tahay qaylo lafteedu waa Ah.
naanayso maha magaca ah awoga laftigeedu waa naynaas
waa tahay Ah, abwan hurfe eh, bal iiga waran eh, qaybta aad adigu kaga jirta kaalinta suugaanta ma qaybta gabayada ma geeraarada ma heesaha tirintooda mise intaba waad isku dartaa ani waa mahadsan tahay anigu horta kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo sideedii aniga oo nin yar ah ayaan waxaan ahaa ubaxa degmada yaakshiid guddoomiye u ahaa ama waxaan u ahaa mu'alif waxaanan u ahaa ridmada ayaan u tumi jiray boongaha Een, fanaaniinta kooxaha qaranku waxa laba ilood ayay dadka ka qaadan jireen een, heesaha hirgalay iyo ubaxyada waa tahay marka ubaxa ma iskuullada lahaan jiray mise eh, ubaxa een, qaybna iskuullada waa looga qayb geli jiray laakiin sida tooska ah degmooyinka ubaxa aada u isticmaali jiray qalabkii muusigana degmada u dhigi jiray een, iskuul iskuulna waa loo sugu tartami jiray laakiin tan xooga ah oo la kala qaadan jiray waa ubaxa degmooyinka anigu marka aniga oo dugsi dhexe markaa dhiganaya ayaan ubaxa degmada yaakshiid ahaa waa nala kala qaatay kooxaha qarankaana qaybsaday intixaan baa nala ka qaadqaaday anigu waxa ay qaadatay kooxda la oran jiray halga marka aniga kooxda halga baa ka mid noqday marka badanaa horta waxaa laygu jeclaa tilitaanka ayaa laygu jeclaa oo oday cabdilla cabdilla cabdi maxamuudiyaa wax laisla jiri jiray habarisnimo iyo kaleeye iyo sareeye iyo dadkaasaa wax isla jiri jiro aniga horta jilida aad mashquul ugu ahaa laakiini heesaha sameeyey way jireene laakiin t v ga oo aan weli laga duubin ayaa oo heesaha t v gu markii ugu cusbaa dawladdu burburaysay iyadoo dhowr fadhaan laga qabtay oo dhowr heesood la qabtay wixii dibadda lagu soo qabto khartuum iyo mooyaane ayaa t v-gii dawladdu iska burbureen marka waxaa ka mid ahayd hees la oran jiray wax soo saarka ka hadlaysay markaan halgan oo idintii la duugaa wax ku ool inay tahay ummad yahay ogow hees la yidhaahdo oo beeraha ka hadlaysay waa tahay dabcan hadda ayaad haddana boodhka ka tuntay hal abuurnimadaadii heese badan baa taxday oo aad samaysay oo haatan la qaado weliba dhalinyartu ay intooda badan ay aada u jeceshahay kuwii u dambeeyey aynu soo qaadano hees cusub oo ay qaadayaan labada fanaan ee farxiyo fiska iyo ilka case bal heestaasi kabo koobka caashiqa heestaas waxa weeye labada labadaba waxa weeyaan hooriskoodu waa kabo oo ho ii kabo kabo a kabaysanee koobkii caashiqa kabo kabo malabkii shinida macnaha horta heestan xagga jacaylka ayaa mar igu soo dhacday in ay maaragtay laba qof oo aad isu jecel weliba uu yahay mid xurmaysan oo sidii dhaqankii soomaalida iyo sharaftiina ka muuqata macnaha jacayl sax ah oo dad macquula ah baan arkay marka heesta tani waa jacayl caadi ah laakiin abwan maadaama ood aada ula dhacday jacaylkooda oo aad ku qiimaysayba inay jacayl runi uu jiro meesha dee kabadu miyaana ku yarayn miyaad qurquriyaba tiraahdid
maskaxdoo laysku darsadaa sii fiicane intaasna adaa igu kabay
waatay abwan waa mahadsan tahay marka bal heestaasi aynu cabaar aynu dhegaysan doonaa sidii kaymaha dhulku ku horeen kara daro dirto mirahee ka baxan ubaxu karaa noocyahan egmada kugu sii hayaan kalgacalkood daawada qurbadu haynaga hadhee nafteenna aan kaafine allahu kasbanaaro ku kulana raasqabo qurbadu haynaga hadhee nafteenna aan kaafine allahu kasbanaaro ku kulana raasqabo kabo hoo ii kabo canaha ramadhalay kabo kabo fiskaay kabo kabo malabkii shinida kabo hoo ii kabo ramadhalay kabo kabo fiskaay kabo kabo malabkii shinida
kurtood raga sharafta badan adaan kaala soo baxo
sow kabo
intaa hadday markaa heestaa kaga nimaadno faxiya fiske iyo ay qays qaadayaan ilkacase ee bal dhinacay heesahayn weli hore ugu soconayna waxaa jirta hees kale oo een, adigu aad hal abuurtay oo ay qaadaan kaltuun bacdo iyo mustafa dafle heesta waxaa la yidhahdaa adiga taasaa ugu qosol badan naftayda unbaa adiga kaa soo aadisay biyaar caashaba karaa jeeraan araggaaga helo sidee ku timid iyaduna taasi waxay ku timid gabadha anaa ka jawaab siiyey horta wiil aan saaxiib nin aan saaxiib nahay ee aanu markaas wada joognay labadii kun iyo iyo iyo shantii meelahaasa waxaan wada joognay garoowe Haye.
marka ninkaa habeen kasta fiidkiibaa waxaan kusoo maraa barxadda garoowe magaalada garoowe barxaddeeda aha biibita ka mid ah barxaddeeda ayuu kursi dhigtaa hal jaho ayuuna u jeensadaa halkaasuu kafeegiisa iyo cuntadiisa iyo alaabtiisa ku cunaa habeenkaasoo dhan buu meeshaa u jeedaa habeen habeenada ka mid ahaa la ag fadhiistay waa la sheekaystay niyow mexnad baa jirtay ugu yidhi war maxaa jira meesha uu u jeedo meherad ka soo jeeda oo leyn weyn leh baa waxay ka shaqaynaysaa gabar qurux badan gabadhaasu baa jeclahay buu yidhi ilaa halkaasuu ka fiirsadaayo iska daawadaayo oo markuu hurdoodo daalo oo dabayshu ka dhalatuu tagaa waa taa jacaylka dhibaatada intaa leego dhinka kale habeen ilaahay keenay meesha kutiina u fariisisay baa horta markaa ka tegay anoo hotel u socda Mhm.
hotel roorshe iyo barxadda dhexdoodaan heestaa ku sameeyey adiga adiga adiga codkayduba adiga soonka adise miyaana shabakaraha jiroon aragaaga helo alaykii dhece maxaan unkoojinba u kacaa daraarto idil maxaan dhankaaga dhankaaga dhankaaga u eegaya dhankaaga dhankaaga dhankaaga u eegaya alaykii dhece maxaan unkoojinba u kacaa daraarto idil maxaan dhankaaga dhankaaga dhankaaga u eegaya dhankaaga dhankaaga dhankaaga u eegaya inaanu hudkuugalo adiga oday ku noqdaan in badan aanu odayo adduunyada adduunyada adduunyada ugu jecelaa adduunyada adduunyada adduunyada ugu jecelaa
Hablaha kuwa aydiga. Anigu- anigu hablaha kuwa aydiga. Maxaa uga aamusaa? Adiga mooye maxaa sidii kale u amaraa?
intaa haddaynu markaa heestaasi kaga nimaadno ee kaltuun bacdo iyo mustafa dafle waxaa jirta hees kale oo iyadana la yidhahda goldogob heesta goldogob adigaa sameeyey soo ma haa haa xuseen jiraa ciyaar jecel qaaday Mhm.
heestaas walaalow waxay gacalay waxay ahayd taasi waa xaafadii iyo gacalashadaydii weeye waa tahay abdisababa aan imaan jiray oo waxaan u imaan jiray si macnaha sharciga aan u helo yurub oo ama- eh, safaarada sweden iyo waxbaa soo aadi jiray marka anoo muddo sacda- socdaal ku maqnaayo oo etoobiya joogay baan ayaantii dambe baan jidka jidka jidcadaha ah oo xashin iyo qalloocan iyo halkaasaan ka soo dhacay anoo raba inaan gaalka iyo guudka uga imaado waa tahay marka meel galdogob ka xigta dhinaca etoobiya oo wadan qurac badan oo qurac badan oo ay ah oo kayn ah Mhm.
ayaa baabuurkii nooga jabay habeen fiidkii waa tahay gacalisadiiba ay soo wacday oo haddee islaan muddo laga socda albaqnaa weeye ee waxaa hadalkeeda ka dhadhadhabahaya sidaan ahay iyo sidaan u jecjeclahay iyo inaysan kaba warqabinba adigii ku canaananaysa oo- oo- oo adigii iska baqbaqnaa iyo maxaad etoobiya u fadhiday iyo cabal iyo waxbaa ka gargaranaysaa ma ogtahay waa tahay markay telefoonka saa u dhigtayba duruuftiina waa ku jirtaayo hawluhu kala baaxsanaa hareeruhu kala fogaa hortayduna durugsanaa hammigii iyo damacay igu jira baddii hindiyaba ka badan jacaylkaagaan hayaa xasuustaan ku hamiyaa sidaan hay xiid habeen hurdaba waaniga ka tegey habboonay gaclisoy haddaan ku halmaami karo anigu hawdkii galdagob heesaha kama soo tirsheen habeennimo kama gabyeen waa markaas oo dadkii gaariga waa ag jiifaan aniguna meel ayahaan fadhiyaa keligayaho xataa basaska iyo abeesooyinka kama warqabo guud ahaan barnaamijkai caweyska washingtonna waxaanu dhegaystayaasha ku dhaafaynaa heesta galdagob ee abwaanku sheegay in qiso isaga laftiisa soo martay weerayada ka tiriyey intaynu mar kale kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
anigiyo damacaygu jira war ihdiyaba ka badan jacaylkaagaan haya xusuustaan ku hamiya maqburoor maqburoor maqburoor maqburoor maqburo inaan kugu fakerin anigiyo damacaygu jira war ihdiyaba ka badan jacaylkaagaan haya xusuustaan ku hamiya